waxaa gebi ahaanba baaqda fadha xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda villa hargeysa kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo fadhiga golaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo dira fariin ahayd inuu jiro fadhi golahu ku yeelanaya xaruntooda villa hargeysa gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa sheegay fadhiga maanta inuu baaqda kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo golaha gudoomiya aadan madoobe ayaa sheegay in jira xildhibaano jooga gudaha oon fadhiga maanta soo xaadirin maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bal oo cibaadaadkii maaragtay sababeen aan xagkii ku soo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay maanta waxaan aad u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka noo furmahay shuruucdii kalfadhigii afaraad dhaqaaqi waaye aan xoogga saarayno maanta shaqada aan ballaabayno walaalayaal aadaan ugu xumay maanta in koorama la waaye la yidhaahdo boqoliyo sideed aan dhaafi weynay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano boqoliyo konton boqoliyo lixdan boqoliyo toddobaatan gaarhaya inay magaaladan joogaan marka walaalayaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex balood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay ummaddaan matalaynayna waana dhabsanaysaa xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugaysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalka u hayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waayo oo aan wakhti gelino gudoomiya sheekh aadan madoobe ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka aan soo xaadirin fadhiga golaha wuxuuna sheegay inay yeerin doonaan magacyadooda haddii ay soo noqoto tan oo kale xildhibaanada maanta imaan waayey kuwo dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka jooga ay kala yihiin waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaankii waa la furay saddex bilood aan maaragtay fadhigaan ka maqnayn ha yimaadeen xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga oo imaan waayey walaalayaal baarlamaankiin waa ceebayseen idinkan waa is ceebayseen waajibaedka inaad gudan weyseen waxaan leeyahay walaalayaal ha la soo xaadaro ha la soo xaadaro maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirki maanta u qabsoomi waayo xildhibaano ah runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka annaga shaqo wadna noogu dhiirigeliyaa ngu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno waa ku mahadsan yihiin xaga inule inay saas nagu guubaabiyaan annaguna waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen ha dhowreen sharciga noo yaalo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka imaatanka soo xaadaridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo xeer hoosaadkan iyo dastuurkana farahayo oo waajib dastuuriya nagu ah
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabta fasax saddex bilood ah waxaana dib u furma kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa fadhiyada baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka aqalka sare hindisa sharciyada xilligan sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah midka doorashooyinka cabdulqaadir okey v o a muqdisho